sidii warkaba aad ku maqlayseen madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa difaacay madaxweynihii hore ee soomaaliya kadib markii sida warbaahinta kenya ay qortay uu wasiirka arrimaha dibadda ee dalka kenya sam ungeri uu ku eedeeyey inuu ku lug lahaa qaraxii toddobaadkii hore ka dhacay hoteelka aljaziira ee hoteelka jaziira ee lala beegsaday madaxweynaha cusub xilli qaraxaasi u dhacayeyna samungeri laftiisu waxa uu joogay goobtaasi madaxweynaha oo arrinkaasi ka hadlaya wuxuu idaacadda dowladda u sheegay sida tan wallaahi dee waa waa nasiib daro warkaasi hadduu jiro sida loo yiri oo uu jiro annaga dowladda kenya xalay waan ismaqalnay madaxda kenya qaar ka mid ah safaaradeena nairobi ku taalana shaqo aad iyo aad u badan ayay qabatay iyaduna oo ay la xiriirtay wasaaradda arrimaha dibadda iyo dhammaan annagu sida ay noo sheegeen waxay ahayd warkaasi khalad inuu ahaa inaanu dhicin haddii uu dhacayna war khalada uu yahay cadeymana ay ka bixin doonaan maanta ragga wafdiga ka mid ah qaar badan oo ka midana miidiyaha magaalada nairobi way la hadleen wixii warkaas ay ka qabeenna way sheegeen dabcan maantana waxaan sugaynaa in wasiirka arrimaha dibadda laftiisa ee laga soo wariyey warkaasi in uu saxaafadda la hadli doono warcadna uu kasoo saari doono haddii marka ay saxaafaddu sida u sheegtay aanay ahayn mowqif dowladda kenya ay qabto ama sarkaalka intaa la eega wasiirka arrimaha dibadda warkaas aanu dhihin anay caddeeyaan inaanay dhihin dee dowladda soomaaliya meeshay ku egtaa waa khalad saxaafaddu ay gashay ayagaana saxaafadooda iyo xeerarka dalkooda ayaga qansiy u xisaabtamayaan haddii kale dee arrintaasi dee caalamka o dhan wuu garanayaa madaxda dalka kenya qaar ka midana way ka jawaabeen arrin saxa ma aha
madaxweyne xasan sheekh maxamuud waxa uu sheegay in dowladda soomaaliya ay mas-uul ka tahay ilaalinta sumcadda sheekh shariif sheekh axmed
waxaan rabaa inaan halkan ka caddeeyo mar kale mar kale madaxweyne sheekh shariif sheekh shariif sheekh axmed waa madaxweynihii hore ee jamhuuriyadda soomaaliya waa nin mas-uuliyadda ugu sarreysay dalkan soo qabtay waa nin aada iyo aada ixtiraam badan ugu leh dadka soomaaliya dhexdiisa iyo dowladda soomaaliya intaba dowladda soomaaliyana waxay si toosa mas-uul uga tahay sharaftiisa iyo heybadiisa iyo karaamadiisa in la ilaaliyo mana ogolaan karno raallina kama noqon karno kamana noqon doonno haddii ala yihahdo in meel looga dhaco sharaftiisa marka dowladda kenya maanta siday ballan qaadeen jawaab cad ayaan ka sugaynaa waxaan rajaynaynaa jawaabtaas inay noqoto mid si cad u caddayn doonta wixii shalay soo yeeray laakiin dee madaxweynuhu annaga wuxuu nooyahay qof aada iyo aada u weyn kuna weyn dowladnimada soomaaliya iyo shacabka soomaaliyeed marnaba sinana annagu raalli ugama noqon karno in sharaftiisa meel looga dhaco
hadalkii madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud oo ka jawaabayey eedo loo jeediyey madaxweynihii hore ee soomaaliya shariif sheekh axmed dhinaca kalena madaxweynihii hore shariif sheekh axmed laftiisa ayaa beeniyey hadallada loo nisbeeyey wasiirka arrimaha dibadda ee kenya samon geri shir jaraa'id oo uu ku qabtay magaalada muqdisho waxaa warbixinta nooga soo diray axmed xasan colaad dabcan culeys baa leedahay in madaxweyne mataqaana soomaaliyeed oo si sharafa ugu tegay xilka ugu tegey oo la ammaanay oo ammaan mudan in waxaas lagu sheego wax fiican maaha wax la qaadan kara maaha cid yeeli kartana ma laha annaga waxaan ugu dhalay inaan shalayto ilaa saaketo aan aan dowladda kenya xafiisyada kala duwan aan u dacwoono taas ayaa keentay laakiinse waxaan ku faraxsanahay in wasiirka arrimaha dibadda samon geri oo afkiisa maanta ka sheegay in laga been abuuray uu yidhi aniga ma dhihin taas waa ku qanacsanahay laakiin saa sheegto wey wax la qaadan kara maaha aniga madaxda xildhibaanka soomaaliyeedna anigana safiir ahaan wakiilkaha dowladda soomaaliyeed marna ma yeereyno in waxaas kale lagu dhaqmo ama madaxweyne ama mataqaana in lagu eedeeyo waxaas foosha wasiirka hadalkiisa waxa uu sheegay in maruu ka hadlayey deegaanka isaga laga soo doorto toddobaadkii hore in laga been abuuray hadalka islamarkaana xiriirka ee dadka soomaalida iyo ka dhexeeya kenya la doonaya in lagu xumeeyo arrintaasi marka dacwaddii miyaad la soo noqonaysaa haddii uu isagu qirtay in hadalka laga been abuuray lagana rabo haatan in wargeyshadii waxaa qoray ay caddayn bixiyaan
beeskoo qabta keliya maaha laakiin waraaq caddeena uu soo siixaya ayuu noo soo qoraya insha allah maanta soo noogu ballan qaaday uu ku caddeenayo waxaas inay been tahay lagana been abuuray danjire maxamed cali america sidoo kale adiga keliya maaha waxaa hadlay madaxweynihii hore ee waddanka sheekh shariif waxaa hadlay maxamed cabdi afey oo ku tilmaamay diblomaasiyadda inuu meel kaga dhacay sidaad u akhrisay wargeyska daily nation kii maanta iyo shalayba ee arrimaha uu sameeyey marka dadku waxay saadaalinayaan xiriirka waddanka kenya iyo dowladda cusub raad ma ku yeelan karaa hadalkaasi insha allah insha allah maya dowladda kenya maalin weyto markii wasiirka wafdi hogaaminaya wasiirka arrimaha dowladda kenya simon geri iyo xildhibaanada la socday ay xamar tageen waxay ahaayeen luuqadda uu ka wadayay madaxweynaha kenya uu u hambaliyeynayo madaxweynaha cusub mudane xasan sheekh maxamuud waxay dowladda kenya kenya waxay dowladda u horeysay wafdi jirta madaxweynaha kenya wuxuu ahaa madaxweynaha u horeeya oo u hambaliyeeyo madaxweynaha cusub taasna waxay caddeynaysaa xiriirka wanaagsan ee ka dhexeeya labada waddan danjire maxamed cali america maxaad ku qancinaysaa dad fara badan oo soomaaliya oo ku dhegaysanaya oo aan arkin madax sare oo ka qayb gashay xafladdii caleemasaarka madaxweynaha oo ka socota waddanka kenya halka jabuuti iyo waddanka etoobiya iyo madax sare ay u soo direen turkiga iyo tanzaniya arrintaa dadka soomaalida waxay leeyihiin kenya wafdi culus halkaa ma geyn maxay tahay sababtu wala haddaan markaa weydiiyey dowladda kenya waxay sheegeen inay hadda ku sheegay maalmo ka hor ay tageen meesha laba maalmood ka hor ay tageen ayna mataqaanaa u hambaliyeen madaxweynaha taas ayay ii sheegeen ayay uga qayb geli waayeen laakiin dee xiriirka ka dhexeeya laba waddan waxaa waye mid mid mid maanta bilaawda ma aha mid mataqaanaa meel mataqaanaa joogsadayna ma aha waa walaalaanahay waana wana soconaya wanaagda naga dhexeeya laba waddan
kaasi waxa uu ahaa safiirka soomaaliya u jooga dalka kenya ambasador maxamed cali america uu magaalada nairobi ugu waramay waryaheena yaasiin ciise wardheere waxaan dhegeystaal idinka raaligelinaynaa codadka isdhaafay oo ahaa cillad dhinaca farsamada ah